walaayadana soo saacidoon suurad garanayno waxay naga sugayeen naqiib suurtagala waaye ilaahayna waa noo salloo laguma seraynin waa munaasabad ballaaran oo jufada habar idin leh oo ka mid ah beelweynta murasade ee ku dooranaysay nabadoon cusub oo ku hogaamin doono shareecada islaamka kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka beesha habar idin leh ayaa waxa ay u doorteen cabdulaahi maxamed wehliye nabadoonka beesha habar idin leh kaasoo ay ku midaysan yihiin kulanka ay beesha ku dooratay nabadoonka ah ayaa waxaa barbar socotay dowlad diini ah oo loo qabtay odayaasha beesha ah iyo waxgaradka iyagoona ka faa'iidaystay duruus kala duwan xaflad si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ay ka dhacday degmada galhareeri waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta walaayada islaamiga ah ee galgaduud nuqabo iyo marti kale kuwaasoo soo xaadiray xafladda waxayna isaga kala yimaadeen gobolada dalka sida mudug galgaduud shabeellada dhexe hiiraan iyo banaadir ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay naqiibka ay dooratay beesha habar idin leh nabadoon cabdulaahi maxamed wehliye isagoona ballan qaaday in beesha uu ku hogaamin doono kitaabka iyo sunnada rasuulka salaallahu calayhi wasalam dhanka kalena codsaday in aan mas-uuliyaddan lagu garab cidlaynin aniga horta runtii waxaa soo magacaabay beesha aan ka dhashay ma jeclayn in xilkan la ii dhiibo waxaan islahay dad badan oo kaaga habboona jooga laakiin ayaga ayaa dalbay hadal badan dabadiisna anna waan ka aqbalay waxaan rabaa marka iski aan galnay in ay ka soo dhalaalaan waan rabaa horta beesha oo aysan dhihin annagu maran halkaa taagna aysan dhihin ila shaqeeyaan waxa loo shaqaynayana waa kutubka ilaahay waaye waxa loo shaqaynayo soomaaliduna waxay tidhahdaa sharci ku dhashaa sharci madiid dad ahlu tawxiidaan nahay shareecada islaamka in aan ku hogaamiyo ayaa ayaa iisoo magacaabay anna waan ka aqbalay waxaan leeyahay marka habar idinle waxay ka tirsan tahay beelweynta saddex iyo sagaal nuqabay leedahay nuqabada iyo hogaanada oo u horeeyo hogaaska oo u horeeyana waxaan leeyahay waa rajaynaa insha allahu in aada igala qayb qaadan doontiin shaqadan ila mushaarikay doontiin wixii cusriya iyo wixii culaysana aada ila qaadi doontiin waa rajaynayaa insha allah anna hadda waan ballan qaaday inaan kutubka ilaahay ummaddaas aan ku hago waan ballan qaaday waxaa sidoo kale munaasabadda kelimad ka soo jeediyey ugaas cabdulaahi daahir oo ah ugaaska guud ee beesha murasade waxa uuna la dardaarmay nabadoonka cusub ee ay dooratay beesha habar idin le xilka marka saaran alla subxaana wa tacaala ayaa sheego cadaalad waaye cadaaladaas oo ah inuu labadii isqabato uu ku kala saaro si cadaaladuhu sharciga islaamka waafaqsan alla subxaana wa tacaala wuxuu leey ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli waxaa la rabaa in cadaaladaas marka lagu dhaqo annaga waa ku garab taagannahay ilaahay baana kuugu baryaynaa in ilaahay kuu fududeeyo si guudna muslimiintaa kasoo qayb gashay inaad ugu ducaysaan xilkaas nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati qof kastana waa mas-uul marka mas-uuliyadda aad qaaday mid aad soo martay oo hore u hay jirta maahan waa mid cusub marka waxaa leedinka rabaa inaad xilkaas odayaasha kale oo murusadana ay wadaadka la shaqeeyaan sheekh cabdulaahi sheekh maxamed maalmahan wadayo hadda bilow uma ahan laakiin mas-uuliyaddu waa sii korortay waxaa kaloo runtii aada ugu mahad celinaa wilaayada gobolka galgaduud oo maalmahan dambe aada yacni u tartarsiinaysay inay beelaha aanan nabadoonnada lahayn inay u dhisto intii ay socotay munaasabadda waxaa isla markiisa makarofanka lagu soo dhoweeyey abwaan taakow oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed isagoona munaasabadda ka soo jeediyey shirib
waxaan leeyahay waa shirib insha allahu tacaala raalli ahaada dadku hadda waxaan u malaynayaa shiribka igaaba iga wada badan marka waxaan dhihi lahay walaalka sheekh cabdulaahi ah hey oday kaa dhigteen macallin cabdullaahi oo waalka oday kaa dhigteen alla daartiisugu adeega halka oday kaa dhigteen alla daartiisugu adeeg halka oday kaa dhigteen alla daartiisugu adeeg waxaan intaas kugu dira wax kastaba way kula kulmi karaan ee waxaan alla iyo rasuul ku amrin yaysan ku imaanin waxaan alla iyo rasuul ku amriyaysaan ku iman waxaan allah iyo rasuulku amriyaysaan ku iman ugu dambeyntii waxaa munaasabada kelimad muhiim ah ka soo jeediyey sheekh cabdulaahi abuukhaalid waaliga walaayada galgaduud isagoona la dardaarmay guud ahaan beelaha muslimiinta ah gaar ahaan beesha murasade dardaarankii koowaad waxa waaye kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala inaan qabsanno inaan adkayno gaar ahaan beesha reer murusade hadda ma aha maalintan uma bilaabanay maaragtay kitaabka ilaahay iyo ku dhaqankiisii iyo jihaadkiisii iyo dadaalkiisii horey ayay u qabsadeen in marka la adkeeyo arrintaasi insha allahu tacaala naqiibka cusub iyo nuqabada kale iyo ogaaska iyo guud ahaan beelaha muslimiinta ah kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ilaahaynan amray فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون مركا كتابك الله سبحانه وتعالى إن انقفصنا بارك هدوها نوقر حديثك نبي صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي كتابك إلهي سنتي نبي صلى الله عليه وسلم درداتي نبقى وايا إن انقفصنا إن أتكينا إن ماركتي أجهادنا إن تطبيقنا ويسو دردار مينا waxaa marar badan sidan oo kale beelaha dega walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab u doorteen nuqabo ku hogaamisa shareecada islaamka kuwaasoo kaalin la taaban karo ku leh jihaadka ay wado xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hortegayo shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan leh iyo askarta soomaalida ee gaashaanka u ah